الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وحور الشيخ رحمه الله الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار alxamdu lilah waxa uu ku bilaabay kitaabkiisii mahad ilaahay uu mahadinayo subxaanahu wa tacaala marka sababtu ugu bilaabay xamdiga sheekhu ama mahadda ilaahay waxa weeyaan isaga oo ku dayanaya kitaabka casiiska ah لأن kitaaبka qur'aanka waxaa lagu furfuray xamdiga alxamdu للahi رab العaalamiin الرaحman الرaحيim faatixadii sida oo kale isagoo u hogaansamaya amarka ilaahay subxaanaه wa taعaalى ilaahay ui qul الxamdu لlah وsalaam عalى cibaadihi اladiina اsطafى qul الxamdu لlah amarkaa isagoo uhogaansamayana waa ku furfurtay baa la yidhi waxaa kale culimmadu ay sheegeen sababtu marka waxa way xamdigu ugu bilaabay liltabaruki bidikri اllahi tacaala fii awali kitaabihi kitaabkiisan waxa ugu horeeya ku bilaabayaa inuu noqdo dikriga ilaahay dikriga ilaahayna markaas uu ka barakaysto iyo isagoo ilaahay u mahadnaqayo subxaanahu wa tacaala xayثu ancama calayhi warafacahu min darajati اtacalumi ila اtacliim ilaahay buu u mahadnaqaya oo uu markaasi ugu shukriyayaa nicamka ilaahay uu siiyey marka nicamkaasi ilaahay uu siiyey waxaa ka mida inuu ilaahay uu darajadii waxbarashada uu ka kor qaaday uu gaadhsiiyey darajadii waxbaritaanka yani iminka waxba dadkii barayaa wey arrimaha noocaasoo kale ah bay tilmaameen culimmadu inuu markaa sheekhu uu xamdiga ugu furfurtay alxamdu lilah alxamdu mahadi lilaahi ilaahay buu u sugnaatay xamdiga waxaa la idhaahdaa alsanaau cala almaxmuud bisifaatihi aljamiilati wa afcaalihi alxasana cidda la mahadinayo oo la ammaano ama cidda marka waxa weeyaan mamduuxa ah ee la ammaanayo oo lagu ammaano sifooyinkiisa wan wanaagsan iyo afcaashiisa fiican ayaa waxaa la idhaahdaa xamdi baa la idhahdaa sidoo kale ilaahay subxaana wa tacaala waxaa lagu mahadinayaa calaa kaamili sifaati sifooyinka ilaahay uu leeyahay ee kaamilka ah dhinac kasta ka kaamilka ee ka dhamayska tiran ilaahay waa lagu mahadinaya sidoo kale waxaa lagu mahadinaya calaa kaamil alincaami waalixsaan incaamka iyo nicamka ilaahay uu siiyey addoomaha iyo galladaysiga ilaahay ku galladaystayna waa lagu mahadinayaa alxamdu mahadi lilaahi ilaahay buu sugnaatay allah waa calamun cala almacbuud allah waa magac ilaahay iska leeyahay subxaanahu wa tacaala isaga cid aan ahayna laguma magacaabi karo lafduljaalaha allah waxaa lagu magacaabi lagu magacaabayaa uun ilaahay subxaanahu wa tacaala hayrkii in lagu magacaabaa ma banaana micnaheeduna waxa weeye allah alma'luuh ay almacbuud waa allaha macbuudka ah ee la caabudayo ee lagu caabudayo maxabatan wa tacdiiman jacayl ilaahay la jeceliyay subxaana wa tacaala iyo weynayn la weyneynayo sida raajixana waa mushtaq markaa culamada qaarkood mushtaq maahana waa la yidhi lakin sida sababka mushtaq wey alxamdu lilah lilaahi laamka ku jiraa ee loo idaafeeyey laba macno labadaba waa tilmaamaya laamka laamulmulki waa la odhanaya oo waxa weeyaan waa sida markaa adoo yidhaahdo oo kale almaalu lizaydin almaalu lizaydin maalka waxa mulki iska leh oo marka waxa weeyaan hantiyey zayd marka lilaahi laamka laamulmulki waa laga dhigi karaa mahad waxa hantiyey oo iska leh ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo laga dhigi karaa alikhtisaas inuu gaar ilaahay u leeyahay waxaa kale laga dhigi karaa istixqaaq waxa mutaystay mahad waxa mutaystay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa culimmadu waxay sheegeen magacan magacan allah ee ilaahay uu leeyahay khawaa waxyaabaha gaarka waa waxaa ka mid a waxaa haddii xaraf ka mida la jaro xaraf keliya haddaa la gooyo oo qoraalkii laga jaro waxau ku tusinaya mar walba hadda xaraf laga jaro wuxuu ku tusinaya in ilaahay subxaana wa tacaala yani mar walba allah haddii alifta la gooyo waa lilaahi bilahuma soo hadhasa haddii aliftii la jaro waa lilaah haddii laamka labada laam lilaahida laamka hore haddaa la jaro aliftiina la daayo labada laam mid haddaa la gooyo lilaahi laamka hore haddaa la jaro aliftiina haddaa la daayo waa ilaahun waaxidun ilaahun waaxidun hamsadii alifta waa dayn doontaa laamka horna waad jari doontaa laamka labaadna waad daynaysaa waxay noqonaysaa ilaah ilaahun waaxidu haddii aad labadaba jartid alifta hore haddaad goysid laamka horna haddaad jartid laamii ha uma soo hadhaya waa lahu lahu mulku samaawaat lahu lahu mulku samaawaati walard haddii saddex laba la jaro alifta haddaa la gooyo laamta horena la jaro laanta labaadna la jaro maxaa hadhaya haada haada wuu ku dar huwa marka haada wuu lagu dar maxay noqonaysaa huwa huwa alxayu laa ilaha illaa hu marka wuxuu dhaha waa maaragta waxyaabaha gaarka u ah bay tilmaamay calaa ayi xaal allah waa calamun cala almacbuudi bixaqin wahuwa albaari subxaanahu wa tacaala alxamdu mahad lilaahi ilaahay baa mutaystay oo iska leh marka xamdiga shukriga farqa u dhexeeya laakiin waxba sheegi mayno insha allah allihii almelik boqorka ahaa tamaam lqudra qudradiisa ee damayska tirnayd aljabbaar ee jabbaarka ahaa jabbaar macaani dhowra ayuu leeyahay macaanidiisa waxaa ka mid a bimacna almukrih ligayrihi waa allaha gayrkii markaas qasbaya wey jabara khalqahu calaa maa shaa khalqigiisa waxa uu ku qasbay wixii uu doono marka aljabbaar waa allaha weyn weeyaan waxaa kale lagu micneeyey oo jabbaar macaanideeda ka mid a bimacna almuslix waa allaha muslixa oo hagaajiya wixii fasahaaday markaa hagaajiya toosniya kusoo celiya alwaaxidi allaha waaxidkay keliya marka waxaa kale macaanida ka mid a jabbaarkaasi almutacaali calaa kulli shay allaha shay kasta markaa ka sarreeya alwaaxid alqahaar marka almelik waa magac ilaahay u leeyahy aljabbaar waa magac ilaahay u leeyahay alwaaxid alqahaarna saasoo kale waa asmaadii ilaahay alwaaxidi allaha keliya alqahaar waaxidkuna laba macno ayuu leeyahy muftatix bilwujuud waa allaha kownkan isagu furfurtay ee jirsiiyey ee ahaansiiyey waxaa kaloo lagu micneeyey annahu laa nadira lahu walaa mil alwaaxid waa allaha cid u dhigantaa ayna jirin nadiir iyo maiil midna maleh waa adigoo yidhaahdoo kale fulaanu waaxidun fii qawmihi fii sharafihi waaxidun fii qawmihi yacni xagga sharafta cid kula dhiganta oo lamidi ma jirto marka marka tidhaahdid alwaaxid ay laa nadira lahu walaa mil yani cid wax u dhigmaa ilaahay subxaana wa tacaala ma jirto wey alqahaar waa allaha qasbitaanka badan addoomihiisa ku qasbay kooda markaa madaxda ah iyo kooda madaxda aan ahayn inay isaga caabudaan bilcubuudiya addoon inay noqdaan addoomo ilaahay waa allaha marka waxawy ku qasbay wey alqahaar qahaar lafdiga alqahaar wuxuu ku tusinayaa kale ilaahay kelinimadiisa inuu ilaahay keliyahayna waa kutusinaya oo siduu ku tusiyey haddii ilaahay maciisa uu shariig ahaan lahaa cid la wadaagta boqortinimada iyo cibaadada haddii ay jiri lahayd ciddaasi waa ka hor iman lahayd qahaarna mu noqdeen yani cid qahaar mu noqdeenoo kan kale la wadaaga ayaa go-aanku gaadho iyo wuxuu doono markaasi ka hor iman lahaa ama uu isku qabsan lahayn law kaana fiihimaa aalihatun ila allah lafasadataa cirka dhulka haddii laba ilaah kale lahaan lahaayeen waa fasahaadi lahaayeen way baabi'i lahaayeen wa ashhadu an laa ilaaha ila allah laa shariika lahu marka waa tawxiidkii weeye ashhadu an laa ilaha ila allah laa shariika lahu rabu samaawaati walard yani waxa ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaha ila allah ay laa macbuda bixaqin ila allah laa shariika lahu la wadaado ilaah u sugnaada ma jirto rabu samaawaati walard cirarka iyo dhulalka rabbigooda rabu samaawaat walard macnaha rabbi waxay ahlucilmigu ku micneeyeen afar macne waxaa la rabbi micneheedu waxa weeye almalik oo boqorkii ah waxaa kale la idhaha asayid waxaa kale laha almudabbir allah arrimaha kala dabbara waxaa kale laha almurabbi allah markaa rabbeeya khalqiga marka waxa weeyaan nicamkiisa ku rabbeeya afartaas malik iyo sayid iyo murabbi iyo mudabbir labada hore waa min sifaati اdaat sifooyinka ilaahay ee uu leeyahay sifaatu daatka la yidhaahdo weey almalik iyo asayid labada kalena waa min sifaati اlficli oo ilaahay subxana wataala khalqigiisa nicamkiisa ku rabeeya arrimahana isaga ayaa kala dabara waxay yidhahdeen ahlucilmigu lafdiga alrab ama lafdiga rabbi haddii alif iyo laam la geliyo oo la yidhahdo alrab ilaahun bay gaar ku tahay subxaanahu wa tacaala arab haddaa la dhaha alif iyo laam la geliyo waxa gaar u leh oy gaar ku tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii alifta iyo laamtaas haddaa la jarana waxay noqonaysa shay mushtaraga oo la wadaago ilaahayna waa lagu ilaaqi karaa kayrkiina waa lagu ilaaqi karaa oo iminka halkan rabu samaawaati baa la yidhi aliftii iyo laamtii kuma jirto rabu samaawaati walard ilaahay baa lagu ilaaqay halkan sidoo kale waxaa dhici karta ilahay kayrka in lagu ilaaqo waxaad odhan doontaa rabulmaali qofkii maalka lahaa ama waxaa odhan kartaa rabulibil ninkii geela lahaa marka alifta iyo laamtunba lagu kala soocaya haddii alif iyo laam la geliyo ilaahay subxaana wa tacaala unbaa marka waxa weeyaan lagu ilaaqayaa cid kale markaa oo la wadaagaysa markaa ma jirto haddii laakiin laga jaro waxay noqonaysaa mid mushay mushtaraga buu noqonaya lafdi mushtaraka oo markaa la wadaago waana jaa-is marka la jaro alifta iyo laamta in ilaahay kayrkii lagu itlaaqa way bannaan tahay cinda aljumhuur oo la yidhaahdo rabu lmaal ama rabu lmanzil ama rabu libil wamaa baynahumaa iyo cirarka cirarka iyo dhulalka cid waxa udhexeeya samaawaat wa jamcu samaain asamaawaat wa jamcu samaa samaana waxaa kullu shayin irtafaca shay kasta oo sarreeya waxa la samaa saa daraaddeed ba waxaa lagu maaragtay daruurtao kale waxay ahaa samaa qur-aankana waa ku timi soomaha waanzalna min asamaai maan tahuuran waanzalna min asamaai maan biyaan cirgiga kasoo dejinay marka waa daruurihii wey shay kasta oo qofka ka sarreeya samaa baa la ydhahdaa shay kasta oo qof ka sarreeya waxaa la dhahdaa samaa aamintum man fi samaa man fi samaa ay man fi lculuw waayo allah inaga sarreeya subxaanahu wa tacaala marka samo waxaa la dhahdaa shaygii markaa sarreeyey ayaa la ydhaahdaa sam samaawaadkuna waa toddoba sida markaa soo aroortay ee qur-aankana ku sugan iyo sunnaha rasuulkaba calayhi salaatu wasalaam samooyinkaasina waxa weeyaan labadii samo walba waxa u dhexeeya sida axaadiidta rasuulka kusoo aroortay calayhi salaatu wasalaam shan boqoloo sannadood in la socdo masirta hamsamiata caam shan boqoloo sanad in la socdaa labadii walba u dhexeeya waa cirarkii dhulalkiina inay toddoba yihiin qur-aanka waa kusoo aroortay wa min alardi milahunna wa min alardi milahunna oo markaa samaawaadka toddobada ayaguna waa lamid oo toddoba dhul weeyaan sidoo kalena sunnahana waa ku sugnaatay oo rasulku wuxu uhi alayhi salaatu salaam qofka dhulka dulmiya taaka in la qofka dulmiya waxaa qoorta lagu dubaa sabci ardayn toddobada qur baa qoorta loo geliyaa marka sunnihii waa ku sugan tahay inay toddoba yahay dhulkii sidoo kalena kitaabka qur-aankana waa ku sugan tahay iyadana sidaaso kale waxaa la yidhi masiirada udhexaysa labadii dhule walba waa hamsamiata caamilkaas shanta boqoloo sanadoodna waa waa la sheegay ahlu cilmigu waxay isweydiiyeen dhulalkan miyay isku dhegsan yihiin mise yani ma laba shay oo ashyaa isa saar saaran oo wax u dhexeeya ayna jirinba mise waa ashyaa kala sarraysa oo wax u dhexeeya laba qowl bay ku leeyihiin sheekha ibnulmulaqini kitaabkan sharxay waxa uu leeyahay isagu qowlka saxiix waxa weeye inay kala sarreeyaan wax u dhexeeyaana inu jiro labadii dhul ee walba way kala sarreeyaan shay u dhexeeyaana waa jira samada iyo dhulka waxa fadli badan baa la yidhi cirka waxaa kale la yidhi waxa fadli badan dhulka ayaa fadli badan waayo dhulku waa mustaqaru lambiyaa ambiyadu dhulkii deganaayeen iyo meelihii lagu aasi wey laakiin sidaa saxeexay jumhuur ahlicilmi ay ku tegeen waxa weeye cirku inuu ka fadli badan yahay ama uu ka sharaf badan yahay dhulka min baabi alfaa'ida ahlicilmiga qaar ka mid ah sida ibnu xasam oo kale iyo ibnujawsi waxay soo dhaqliyeen alijmaac calaa ana asamaa kuratun mustadiira waxay yidhahdeen culummadu waxay ku ijmaacsan yihiin oo ay isku raaceen dhulku inuu yahay sida kubadda oo kale oo dabeetna uu wareegsan yahay waa shay wareegsan sida kubadda oo kale kuratun mustadiira waana ashharu lqowlayni liqowlihi tacaala wakullun fii falakin yasbaxuun ijmac baa lagu soo naqliyey waxaana soo naqliyey ibnu xasm iyo ibnu jawsi wamaa baynahumaa waa cirkay dhulka wuxuu dhexeeya alcasiizi allaha casiizka algafaar alcasiiz algafaar waa asmaadii ilaahay marka halkan waxaan ku haynaa magacyada ilaahay subxaana wa tacaala الملك الجبار الواحد القهار العزيز الغفار لح اسم بهلا كشيء شيخ عزيز معانيس وحكم لا مثيل له لا مثيل له عد مثلي هو دغنتا ما جرتوي من عز يعز من عز يعز إذا تعذر وجوده يعني مركا وجود كيس ويراضه مركا لا مثيل له وحكى لنا بمعنى الغالب العزيز الغالب الله غالب كأوي ومنه قوله تعالى وعزني في الخطاب أي غلبني مركا عزيز وحكى لما عنه نقول كرا الغالب الله غالب كأرو نقول كرا وحكى لما عنه كملا وليه مركا عزيز بمعنى الشديد الله أود بدن يحوق بدوي من عز يعز إذا اشتد وقوي ومنه قوله تعالى facazazna bihaaliin waxaanu ku xoojinnay mid saddexaad marka macaanidaa saddexdaabaa loo sheegay waxaa kala yidhi almuciz yani ka koowaad waa laa maiila lahu yani cid u dhigantaa ma jirto allaha casiizkaa alaalib allaha xoog waxa weya haalibkaa ashadiid allaha awoodda badan wey algafaar allaha dhaafitaanka badan addoomihiisa ka masaxa dunuubta almaaxi allaha dunuubta addoomihiisa ka masaxa asataarna waa la yidhi waa allaha addoomihiisa astura wey ee dunuubtooda astura wa ashhadu anna muxammadan waxaan qiraya inuu muxameeye cabduhu wa rasuuluhu addoonkiisii iyo rasuulkiisii addoonkiisii iyo rasuulkiisii cabd yani wax lagu rasuulka alayh salaam lagu ammaano wax ka weyn oo cabd in lagu sifeeyo ama lagu ammaano ma jirto ilahay ba subxaana wa tacaala سبحان الذي أسرى بعبده الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب marka asaas quraanka ilaahay adoonka ku sifeeyey rasuulka alayhi salaatu wasalaam inuu yahay adoonkiisii sidoo kale rasuulka salaam wuxuu laa tatruni kama atrat an-nasara ibn maryam igu xad gudbina sidii reer bani israa'iil nabi nabi allah ciise igu xad gudbeen waxaad tiraahdeen uun abdullahi wa rasuuluhu أنا waxaan ahay addoonkii ilahay rasuulkiisii waxaad tidhaahdiinuun addoonkii ilaahay rasuulkiisii cabdullaahi wa rasuulu marka rasuulku waa cabid waana inuu cabdi yahayna sharaf bay u tahay wa rasuuluhu rasuulkii ilaahay uu soo diray subxaanahu wa tacaala marka rasuulku rasuulna waa ahaa nebina waa ahaa sidoo kalena waa rususha iyo ambiyada kii lagu khatimay wey marka rasuulka iyo nebigana kolley culamada qaarkood waxay waa isku mid rasuul iyo nebigu waa isku mid uun culamada qaarkood waxay maayaan rasuulkii nabiga farqiga u dhexeeya waxa weeye rasuulku waa ka loo waxyooday sharcina loo soo dhibay cusub lana faray inuu dadka gaadhsiiyo nebiguna waa ka waxa weeyaan waa ka loo waxyooday laakiin sharci ka horreeyey uun la faray inuu dadka gaadhsiiyo farqigaas baa udhexeeyaba markaa la sheegay culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen waaba isku mid weeyaan oo wax farqiga udhexeeya ma jiro rususha ilaahay uu soo diray waxay yidhahdeen culimmadu waxa weeye sida axaadiista qaar ka midan kusoo aroortay jamiicu lmursaliin waa saddex boqol iyo saddex iyo toban waxay afar toban kaga dhigayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo rasuulku wuxuu ku noqonayaa saddexdaa boqol iyo saddex iyo tobankaasi afar iyo toban buu ku noqonaya rususha biduda caajin bay ahayn baa la yidhi marka laga reebay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo nebiyullaahi ismaaciil iyo nebiyullaahi huud iyo nebiyullaahi saalix iyo nebiyullaahi shucayb inta kale caajin bay ahayn baa la yidhi bidudoodana waxay ahaayeen waxay ka soo baxeen reer bani israa'iil rusushaas oo dhami waxaa ka soo baxeen intooda badani reer bani israa'iil bay ka soo baxeen reer bani israa'iilna waxa ugu horreeyey yacquub yacquub baa ugu horreeyey وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار وأسلم عنه لبدن كلمة الله رسولك مصطفى هاي لدورتي إلهي سبحانه وتعالى ودورتي المصطفى المختار من خلقه خلقه سيلهك دورتي سبحانه وتعالى صلى الله عليه صلى الله عليه مركا صلى الله عليه وحا وفي عن إلا سيري كرا وحوي tafsiirka abulcaaliya raximah llahu tacaala uu ku fasiray asalaatu min allahi calaa rasuulihi hanaaun calayhi fi lmala'i ilacla markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala yani rasuulka lagu saliya sala allahu alayhi laleeyihi micnaheedu waxa weeye salaatu llahi calaa rasuulihi hanaauhu calayh ammaan ilaahay u ammaanay subxaanahu wa tacaala fi lmala'i ilacla kooxaha sare iyo malaa'igta markaa cirka ku sugan agtooda ilahay ku ammaanayo markaa sala allahu micnaheedu maaha ilaahay ha u naxariisto sida dadka qaar ka mid ay ku fasiraan ahlucilm ahlucilmigu waa diideen oo waa inkireen in la yidhaha sala allahu ilaahay ha u naxariisto laanna naxariista cid waliba waxa weeyaan way u baahan tahay cid kastana saasa markaa lagu odhanaya laakiin marka rasuulka khaas ay ku tahay micnaheedu waxa weeye hanaa'uhu calayhi ammaan ilahay u ammaanay marka sala allahu ilaahay ha ammaano weeye oo fi lmala'i lacla ha ku ammaano rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa kale idha asalaatu min allah sideedaba asalaat lafdiga asalaa hadduu min allahi xagga ilahay hadduu ka ahaado uu ka yimaado lafdiga asalaa micnaheedu waxa weeye raxmatun maqruunatun bitacdiim sidaa waa lagu fasiray asalaatu min allah waa alraxma waa naxariis weeye haddaa idha sala allahu calayka haddaa lagu idhaaho micnaheedu ilaahay ha ku naxariista weye ilaahay ha ku naxariisto haddii malaa'igta ay ka timaadana waa istikfaar wey malaa'igta hadday ka timaadana waa istikfaar oo haddana malaa'igtu qofka way ku sallidaan micnaheedu wax wey ilahay bay dembi dhaaf u weydiisaa weeyaan qofka addoonka xaggiisa xagg hadday ka timaadana waa tadarruc iyo duca wey waa yani waa waa duco ayay noqonaysaa yani waa kuu ducaynaya marka waa sidaa marka kaasunba ugu fiican calaa ay xaal sala allahu calayh wa calaa aalihi aalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam laba macnoba waa lagu micneeyey aalka waxaa loogala jeedaa atbaacdiisi aalka waxaa loogala jeedaa atbaacdii oo dee atbaacdana waa la odhan karaa siduu ilaahayba qur-aanku sheegay adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab aala fircawn e atbaacahu atbaacdiisi weeye marka halkan waxa logala jeedaa aalka atbaacdiisii oo dhan yani waa muminiintii oo dhan halka markaa waa soo gudagelayan marka waa marka aalka la sheego keligii oo la yidhaahdo sala allahu calayhi wa calaa aalihi ama asxaabta la raaciyaba wa calaa aalihi wa asxaabihi taa way noqon kartaa sidoo kale aalka rasuulka calayhi salatu salaam waxay noqonayaan ahlu beytkiisii ahlu beytkiisi oo marka atbaaciisi la raaciyo allahuma sala allahu calayh wacala aalihi wa asxaabihi wa atbaacihi marka la dhaahdo ee atbaacdiisa loo raaciyo waxay noqonayaan aalkii waxay noqonayaan ahlu beytkiisii ahlu beytkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ahlu beytkana ahlucilmigu waa isku khilaafeen ahlu beytka waxaa yidhahdaa dadkii zekadu xaaraan ka tahay dadka ay zekadu xaaraan ka tahay baa ahlu beyt la yidhaahdaa marka ayay zekadu xaaraan ka tahay reer bani cabdilmualib waa la yidhi waxaa kale le reer bani haashim reer bani cabdi kor baa looga soconaya reer bani haashim waana hoos usoo dhaceen reer bani cabdilmutalib khulaasadu waxa weeyaan uun cid ay zekadu xaaraan ka tahay ba aalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam in fara badanoo culamada kamid waxay rajaxeen inuu yahay reer bani cabdilmualib markaan zekada maraynana halkaas ban si fiican ugu sheegi doonnaa aalu beytkiisu waa dumarkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo xaasiskiisii iyo caruurtii isagu uu dhalay iyo carruurtaasi kuwa ay dhaleen iyo allahuma salli calaa muxamed adiradii iyo ilmaadiradii aalu caliyin wa aalu cabaasin wa aalu jacfarin wa aalu caqili insha allah baab kitaab zaka marka marana ayaynu sheegi doona sala allahu alayhi waalaa aalihi wa asxaabihi asxaabtiisa asxaabta rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa ciddii rasuulka la kulantay calayhi salaatu wasalaam isagoo mu'mina wamaata cala aliimaan oo iimaankiina ku dhintay wa asxaabihi alathaari ee markaa tahaarada badnaa nadiiftahaa alakhyaari ee khayrka badnaa sheekhu markaa wuxuu yihi amaa bacdu ama bacdu ma qoray amaa bacdu intaa dabadeed miyaa marka ama bacdu waa faslu bayna aلsanaa'i calى اllahi wa bayna ibtidaaءi اlkhabar yani ammaantu ilaahay soo ammaanayay iyo salliga rasuulku kusoo saliyey calayhi الsalaatu wasalaam iyo warka uu soo wado uu kala soocaya warka uu soo wado ay kuu sheegi doono kelmaddan ba ku kala soocaysa intii hore waa dhammaatay war cusub baa soo socdaa marka warka cusub bay ku sheegaysa waay marka intayna halkaa wadaarin waxaa markaa qataada uu yidhi raximah اllah marka salliga nebigu ka warramayey calayhi الsalaatu wasalaam rafaca allahu dikrahu fi اdunya wاlaakhira ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa dikrigiisii kor buu qaaday adduunkiiyo aakhiro labadaba qof khatiibo khudbadaynaya ma jiro iyo qof marka waxa weeyaan salaad tukanaya iyo qof dad wuxu sheegaya ilaa waxau ku dhawaaqaya salaada rasuulka alayh slam yani salliga rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidaa daraaddeed ba ahlu cilmigu waxay dhahdeen cidda rasuulka ugu mudan waa ahlu xadiidka wey waayo xadiidka say aqriyaan rasuulkay ku saliyaan sala allahu alayhi wasalam wuxu uhi sheekhu markaa faina bacda faina bacda alikhwaani walaalaha qaar ka midihi sa'aalanii waxay weydiiyeen اkhtisaara jumlatin jumlad soo gaabinteed oo fii axaadiisi alaxkaami axkaamta axaadiisda dhexda lagu soo gaabiyo oo mimaa kii ah ittafaqa calayhi alimaamaani labada imaam ay isku waafaqeen abuu cabdullaahi moxamed ibn ismaaciil ibn ibraahim albukhaariy wa abulxusein muslim ibn xajaaj alqusheriy nisaabuuriy faajabtuhu waan ajiibay ilaa su'aalihi su-aashiisaasi waan ajiibay rajaaa almanfacati bihi anigoo rajeynaya markaa in lagu intifaaco wa as'alu allaha an yanfacanaa bihi in ilahay nagu anfaco yaan markaas waxa weya ilahay weydiisanaynaa waman katabahu cidda qorta in ilahay ku anfaco aw samicahu ama maqasho aw xafidahu ama xifdiya aw nadara fiihi ama fiiriya wa an yajcalahu inuu ka yeelo markaasi khaalisan liwajhihi lkariim wejigiisa sharafta leh mid u badhax tiran oo waxaba yaratay dhex gelaya una jirin muujiban waajibsanaya lilfawzi ladayhi agtiisa in lagu liibaano fawz iyo liibaan agtiisa markaas waajibsanaya fainahu xasbunaa wa nicma alwakiil ilaahay baa nagu filan isagaana ah nicma alwakiil cilla tala saarto isaga ayaa ugu wanaagsan oo nimco badan sababtu kitaabku alifay buu sheegaya faina bacda alikhwaani ikhwaanku wuxuu kala jeedaa wala yani ikhwaanku waa laba siyoodba waa noqonaya ikhwaan waa walaalo la dhasho waa noqon karaan waxaa kale noqon karaan walaalihiisa islaamka ilaahay wuxuu uhi inama almu'minuuna ikhwatun taasuu noqon kartaa sidaa daahirkana waa noocaas inay dad markaa saaxiibadii ah ama dadkii la joogay inay markaa weydiisteen in uu kitaabka u alifo sa'alanii ikhtisaara jumlatin min fi axaadiisi alaxkaam ikhtisaar waxaa la hahdaa iijaazu lafdi maca istifaa'i ilmacna lafdigoo lasoo gaabiyo macnihiina markaasi uu dhamaystiraya ikhtisaar kaasaa la dhahdaa macnihii waa waafi waxa weeyaan macnaa waa waa shumlisanaya dhammaantii lakiin lafdigiiba lasoo gaabiyey kaasaa ikhtisaar la yidhahda marka halkan wuxuu kala jeedaa kitaabka bukhaari iyo muslim ee saxiixeynka la yidhaahdo kitaabka bukhaari iyo kitaabka muslim waxay waxay koobsadeen jumal fara badan bay koobsadeen oo tawxiidka uu ka mid yahay oo iimaanka uu ka mid yahay oo axkaamta ay ka mid tahay oo mucaamalaadka ay ka mid yihiin yacni waxyaaba fara badan bay shumlaysteen tawxiidkii iyo axkaamtii marka anigu waxaan kusoo gaabsanayaa buu leeyahay labadaa kitaab jumlad ama qayb ka mid a axkaamta ay sheegeen ee kitaabkooda ku ururiyeen baan soo ururinaya aan soo gaabinaya marka saas u jeedaa maaha micnaheedu kitaabkii bukhaari muslim ba labadii wuu soo soo ikhtisaariyey hadduu soo ikhtisaarin lahaa waxaynu abwaabtii labada kitaab inuu la iman lahaa abwaabtii oo dhan inuu la iman lahaa ama kutubtii oo dhan taana lama wada imanin ee si gaara wuxuu u tilmaamay uun intii axkaamta ahayd buu si gaara u sheegay marka waxaan kuu sheegay wuxuu kuri ikhtisaara jumlatin fi axaadiisi alaxkaami axkaamta axaadiisteedii in marka usoo soo gaabiyo oon kitaabkan kusoo ururiyo ayay iga codsadeen buu yidhi mima ittafaqa calayhi shaykhaan mima ittafaqa calayhi alimaamaan labada imaam waxay isku waafaqeen marka sheekhu raximahullah waxaa la yidhi shardigaas uu dhigay ee ah in marka waxa weeyaan labada sheekh wixii ay isku waafaqeen inuu soo gaabiyuu sheego meelaha qaar ka mida waa khilaafay mana badno waxa weeye inuu sheego shardigu dhig waxa weeye labada sheekh xaadiiday isku waafaqeen inuu sheego marka waxa uu sheegay waktiyada qaar ka mida xadiid bukhaari oo keli uu soo saaray muslim buuna soo saaray mar wuxuu sheegay axaadiid muslim uu la gaar noqday uuna bukhaari soo saarin oo kitaabka yani xadiidka muslim keligii uu soo saaray de la odhan maayo muttafaqun calayh way isku waafaqeen la odhan maayo kadalika ku bukhaari keligii soo saarayna la odhan maayo way isku waafaqeen halka markaa shardigaa waa ka tegey waxaa kale ee ka mida waxyaabaha markaa halkan uu ka tegey inuu axaadiida qaar ka mida uu ku wariyey bilmacnaa lafdigii bukhaari muslim ku yaalay siday ahaayeen bidabt umuu qorin laakiin wuxuu ku wariyey oo uu ku sheegay uun macnahoodii buu sheegay sababtana waxa weeye xifdigiisi wuu ictimaaday oo dee kitaabku dusha ayuu ka qoray umuu noqonin ama waxa laga waqtiyada qaar kamid inuu noqoninba kitaabkii bukhaari muslimkii qaar kamid waxaa laga yaabaa inuu sheego riwaayaat mutafariqa riwaayaat kala duwan uu yidhaahdo maalan walimuslimin ama walilbukhaari bukhaari waxa u sugnaaday markuu xadiidkii sheego waxaa laga yaabaa inuu sheego markaa bukhaari xadiidkiisii ama inuu sheego riwaayadii muslim markaa shardigaa uu dhigay oo ah mima ittafaqa calayhi alimaamaan waa khilaafay sheekhu oo sideedii umu oofinin meelaha uu ku khilaafayna ma badna aad bay u kooban tahay oo meelahaas waya markaynu soo marto waynu tilmaami doonaa insha allahu tacaala labada imaam waxa weeye abu cabdillahi maxamed ibn ismaaciil ibn ibraahim albukhaariy waa abulxusein muslim ibn xajaaj alqushariy naysaburiy waa labadaa sheekho kutubtoodu waa asaxu lkutubi bacda alqur'aan qur-aanka dabadii waa kutubta ugu saxeixsan ummadduna way isku waafaqday in labada kitaab ugu saxeixsan yihiin welibana waxaa sii horeeya saxiixulbukhaari waxaa ku xiga saxiix muslim baa ku jira ayaa ku xiga axaadiistooduna dhammaan waa wada saxiix ilaa meelo yaroo la bushiyey mooyaane meelo yaroo lagu bushiyey oo waxa weeyaan la yidhi marka axaadiistaasi waa inaad saxiix ma aha waa la tilmaamay sida culimada bushisan waxa kamid a daara qutni laakiin ahlu cilmiga haddana waa difaaceen oo sida suyuud uu sheegayo waintaqaduu calayhima yasiira fakam naraa naxwahuma nasiira yani waintaqaduu calayhima yasiiran waxoogaa axaadiis ayaa lagu bushiyey fakam naraa naxwahuma nasiira yani culimo fara badan ba u kacday oo difaacday axaadiida laftoodiina ka daba tagtay waay faajabtuhu ilaa su'aalihi rajaa almanfacati bih marka waan ajiibay bule su-aashiisii su-aashiisii waan ajiibay oo waan ogolaaday rajaaءa almanfacati bihi marka lafdiga arajaa rajaaga waxaa la yidhi waxa weeyi markuu camalku ula xidhiidho iyo raja la yidhaahdaa maalan anigoo rajaynaya inuu qofku ku intifaaco marka camalkiibuu udhaqaaqaya wixii la weydiistay inuu fuliyo deetna wuxuu rajaynaya naf nafcigaas laakiin haddii camalu ka dhartirnaado waxaa la yidhahdaa baa la yidhi طamac وأsأل الlaha an ynfacna bihi inuu ilahay nugu anfacay inu weydiisanaynaa وman katabaha وasamicahu وaxfiظahu qofkii qoray xifdiyey maqlay aw nadara fiihi ama eegay intaba in ilaahay subxana وataعala u ku anfaco وan yجcalahu khaalis liwجه الkariim ducadina dee waa loo aqbalay sheekha kitaabkiisi waa lagu intifaacay cid kasta oo debadii timid way xifdiday way sharaxday way markaa waxa weeyaan deliishadeen muujib lfوzi ladayhi y cindahu fainahu xasbunaa wanicma alwakiil wuxuu kusoo gebagabeeyey xasbuna allahu wanicma alwakiil qaalahaa ibraahiimu sida ibn cabaas uu yihi qaalahaa ibraahiimu xiina ulqiya fi nnaar markii dabka lagu tuuray nabiy lah ibrahim wuxu uhi xasbiya allah wanicma alwakiil kadalika waxa weeyaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisina way yidhaahdeen xasbuna allah wanicma alwakiil goorma markii la yidhi ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum soo maheen in الناasa qad jamcu lakum fakshu markii lagu yidhi waxay dhaheen xasbuna allahu wanicma alwakiil markaa saasuu sheekhu ugu soo ururiyey lafdigii qur'aanka ku yaalay uun buuna sheegay uun tabarukan bihi intaas markaa muqadimadii wey wuxuu yihi sheekhu kitaabu طahaara waxa uu kani kitaabu yahay طahaaradii markaa maadaama axkaamay tahay horta طahaaradu ka bilaabay طahaarada ayuu ka bilaabay kitaab aلطahaara kitaabka asalkiisu waxa weeye الdm واljamc shayga laisku soo ururiyaa la yidhaahdaa kitaab halkan waxaa lagula jeeda kitaabka maa jamaca abwaaban wixii abwaab koobsaday iyo fusuul iyo masaa'il wixii abwaab koobsaday asal keliya u wada noqonaysa ayaa waxaa la yidhahdaa kitaab maalan markuu yihi kitaabu طahaara wuxuu ka bilaabayaa baab alwudu haddana culamada qaarkiin waxay ka bilaabaan baab ulmiyaah oo waxay ka warramaan biyaha inay biyihii daahir yihiin iyo biyahan inay nijaas yihiin alaslu fi lmiyaahi alطahaara biyaha asal waxa waa inay daahir yihiin laakiin dahaarada maxaa ka kaxayn kartaa nijaas ku dhacday nijaastaa iyo axkaamteeda iyo ka warramayay biyahaas noocyadii biyuhu u qaybsamaan biyihii cirka ka imanayey biyihii dhulka laga soo saarayey biyihii webiyaasha biyihii badda aqsaamtiisa u sheegayaan waxay deetan tilmaamayaan baab alwudu weysadii haddana waxay sheegeen baab atayamum baabkii tayamumka haddana baab annajaasaat nijaasooyinkii sidii layskaga daahirinayay marka abwaabtaas oo dhan baa soo gudagelaysa kitaabu طahaara marka maa jamaca abwaabaa wixii abwaab koobsada ayaa la yidhaahdaa kitaab طahaaraduna luqatan waa annadaafa aلطahaara luqatan annadaafatu wاnazaha waa nadaafadii wey qofku inuu isnadiifiyo shay iska nadiifiyo ayaa la dhahdaa iyo waxyaabaha xunxun oo qofku markaa uu iska ilaaliyo ayaa la yidhahdaa marka taas waa luqatan wa minhu qawluhu tacaala inamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum اrijsa ahla اlbeyti wayuطahirukum taطhiira waxa sharcan la yidhaahdaa way way yar kala duwan tahay tacaarifta ay sheegeen lakin ka ugu fiican waxa wey ahaaro waxaa dhahdaa rafcu xadaثi waإizaalaةu najasi intaasaa kusoo koobaysa kullay shaarixa kitaabkan iyo ibnu mulaqin iyo rag badan oo ka mid ihi way yar dheereeyeen oo waxaan ficlu maa yustabaaxu bihi salaa salaada wixii lagu banaysanaya oo la sameeyo maxaa lagu samaynayaa biisticmaal mutahirayn labadii wax daahirayay oo la isticmaalo alma wturaab biyihii ciidii aw axadihima ama midkooda oo la isticmaalo على صفة المشروعة صفdii loo شheeciyey loo استعmaalo في إزالة النجس والحdث intaasoo dhan waxa ku dhanto labada kelmadood inaad tidhaahdid waxaa la dhahdaa رفع xadث وإزاalaة نجس رفع xadث xadث oo la iska rafciyo xadثkii soo qasamaa laba qaybood xadث أكبر xadث أصغر qofku hadduu bilaa weyse yahay inuu weysaysto haddii uu meedhasho waajibi saaran tahay oo meedhashada ka waajibkasa inoo iman doonto janaabadaba ka mid a in uu meedho xadadkii akbarkaa inuu iska rafciyo xadadkii asarkaa inuu rafciyo rafcu xada xadadka marka waa kaas waa halka ka yidhahdeen iyagu ficlu maa yustabaaxu bihi salaa salaada wixii lagu banaysanayey biisticmaal mutahirayn waxaan wy lagu rafcinayo xadadkii akbarka ee ka asqarkiina ama waa biyihii lagu dahaaro qaadanayay lagu weysaysanayay ama lagu meedhanayey ama biyaha halkooda wixii istaagayay oo ah ciiddii gebagabaysigii oo halka biyaha waxa gelaya tayamumkiiba gelaya sina arki doona insha allah haddii qofku biyo u waayo ama sidaasoo kale ay suuro geli weydo in xubnihii la meedhiyey xanuun ku dhacay oo kale awgeed in marka waxbay u meedhi kari waayo markaa rafcu xadain xadatث oo la rafciyo oo laiska kor qaado waisaalatu najasin iyo nijaas oo la suuliyo ama wazawaalu najasin isaalada dadan ka daa wazawaalu najas oo isaalada iyo zawaalka farqa oo dhexeeya izaaladu waxay ku timaada bilficil ficil baad ku zuulinaysaa wixii nijaasa haddii maradii kaaga dhacday adigaa meedhaya haddii dhulkii ku taalo adigaa ka nadiifinaya haddii jidhkay ku taalo adigaa ka meedhaya izaala zawaalkuna ayadaa binafsihaa bay ku zuuli kartaa adigoo aan haba yaraatee adigoo aan u qasdayin inaad zuulisid baa laga yaabaa inay iyadu iska zuusho maalan dhulkii oo kale nijaas ba ku dhacay roob baa da-ay roobkii nijaastii meesha taallay buu qaaday oo uu nadiifiyey marka makaankii marka hore nijaasta imika daahir buu noqonaya adigu maad daahirinin oo intaad biyihii soo qaadatay iyo wixii lagu meedhiyey adigu ficil ahaan uu lamaad imanin aduu lamaad marka waa kaas waxaa odhanaya zawaal baa la odhanaya sidaasoo kale waxa laga yaaba maradii aad hays maradii nijaas ku dhacday eed aad seetay amaba aad meel dhigtay hadduu roob ku da-o oo kale in waxa weyaan roobkaas uu daahiriyo jidhkaagii oo kale ay ku yaal nijaastu ee doonaysa inaad meedhid haddii saasoo kale majaroorkii biyaha aad hoos istaagtay ama roobkaad dhex qaadid dadna roobka uu ku meedho dee nijaas way zuulaysaa marka waxaa la odhanayaa waa zawaal najas izaalada waxaa ka wanaagsan zawaal in la yidhaaho oo tan iyadu waxay shumsanaysaa ficilkii iyo ficilkii adu aad samaysay iyo tii kale waa shumsanaysaa laakiin izaaladu adiga ayaa ficil ahaan la imanaya oo tii kale ku baxaysa saa daraaddeed ba ahlucilmigu waxay idhahdeen waxa wanaagsan in la cabiro lafdiga zawaalka rafcu xadath wa zawaalu najas taasoo dahaaro la yidhahdo xadadkoo la iska rafciyo iyo nijaas la iska daahiriyo intaas baa la yidhahdaa muxuu ahaaye dahaaro la yidhahdaa xadadka waxa lagu rafcinayaana waa labadaas ama biyaa lagu biyaa lagu rafcin doonaa oo lagu dahaaro qaadanaya ama ciiddii oo tayamumkii ah kaasi waa dahaarada sharci ahaan waana ta inoo iman doonta uu sheekhu halkan ka tilmaamayo sharci ahaan lafdiga adahaara markaynu ka nimid taa aynu sheegna waxaa kale lagu ilaaqaa dahaaradu si kaleba haddaynu dhigno dahaaradu waxay qabsantaa laba qaybood طahaaratun macnawiyatu wa طahaaratun xisiyatu طahaaro xisiyo la dareemaya waa adigan weysaysanaya waa طahaaro waa adigan meedhanaya waa طahaaro waa adigan dharkii nadiifinaya ee meedhaya waa طahaaro waa طahaaro xisiyo la dareemaya iyo طahaaro macnawiya طahaarada macnawiga waxa waa qalbiga in la طaahiriyo qalbiga laftiisa waa in la طaahiriyo wey qalbiga maxaa laga طaahirinayaa akhlaaqdii xumayd baa laga طaahirinaya waxa loo yahay akhlaaqa xumaa waxaa laga طaahirinaya xiqdigii waxaa laga طaahirinaya xasadkii waxaa laga daahirinayaa markaa shirkigii waxaa laga daahirinaya bidcadii waxaaso dhan baa laga daahir marka waa dahaarada qalbiga wey dahaarada qalbiga marka waa tahaarat lcaqiidana waa la yidhaahdaa qofku inuu qalbigiisi caqiidadiisa uu daahiriyo shirkigii bidcadii akhlaaqdii xumayd xiqdigii xasadkii waxaaso dhan marka daahiranaysa iyo bugdigii waana ta ilahay quraan ku sheegay inama almushrikuuna najas mushrikiintu waa nijaas marka nijaasaas waa nijaas macnawiya maaha nijaas xisiya jidhkooda nijaasa maaha oo aan la taabanaynin oo haddaad taabato waad ka meedhanaysaa maaha nijaas waa nijaas macnawiya weeyaan qalbigooda nijaasa wey maxaa nijaas shirkiga inay ku dhex jiraan baa markaa nijaas inama almushrikuuna najas waa nijaas wey iyadaana ka horeysa tahaaradana ka horeysa tahaaradaa kale tahaaradana ka horeysa tahaarada jidhka la daahirinayo ta qalbiga ka horeysa qalbigiiba hadduuna daahir ahayn jidhka daahir noqon maayo haddaad weysaysad aduu shirka halkan kaaga buuxo oo ilaahay keyrkii baryaya ama ilahay keyrkii u sujuudaya ama ilaahay keyrkii waxa weeyaan weyneynaya dee salaada tukanaysid iyo tahaaradana aad tahaaro qaadanaysid meedhanaysid weysadana waxba kuu tari mayso tanaa ka horeysa saa daraaddeed ba ilahay u ammaanay qad aflaxa man tazakkaa wadakara sma rabbihi fasalla qad aflaxa man zakkaaha qofka daahira qalbigiisa iyo naftiisa iyo daahira qofkaasaa liibaanay marka labada dahaaro dahaarada macnawiga ay dahaarada xisiga tay waa horeysa dahaarada macnawiga iyada marka hore la raba in lala yimaado qofka qalbigii u daahirayo todobana markaa dabadeed bay imanaysa sheekhu raximahullah kitaabu dahaaro wuxuu u bilaabay wuxuu kitaabu dahaaro ugu bilaabay dahaarada waxaa lagu furfurtaa salaada مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم مفتاح الصلاة الطهور صلاة فره وطهارة قاضي شديد لكن دون صلاة إنه فرفرتي وطهارة قاضي حرشدي وتحريمها التكبير مركز حرتينا ده حرام وحكا نقني هذا الكي يا عنتذي يا صعصعتكي يا حيابي ورم وتحللها تسليم marka maadaamay طahaarada ay tahay miftaax salaaduna ay tahay ashrafu arkaani اdiini bacda tawxiid tawxiidka dabadii tawxiidka oo laa ilaaha ila اllah muxamedun rasuulullah dabadeed waxa ugu sharaf badan salaada salaadaa sharaftaa leh miftaaxeedii weeyaan saa daraaddeed buu lagu bilaabaya saa daraaddeed buu sheekhu inuu ugu bilaabay shuruudda ay leedahay salaadu waxa ugu weyn طahaaradii dahaaro la-aan salaada ma saxayso saa daraaddeed baa lagu bilaabay marka waxa weeyaan kitaabka kitaab dahaara saas ugu bilaabay salaadana waa ku xujsiin doonaa wuxuu uhi sheekhu raximah اllah alxadiiث اlأwal can cumar bn الخaطaab radي allahu canه qaala samictu rasuula اllahi sal ه slm yquul inama alأcmaalu bالniyaat wa fii riwaayati bالniyaةi وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه حديث كان وحديث كأربعين كان أن قصة مرنا يقهري وحل مركا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب وحل قوري أمير المؤمنين amiirkii muminiinta waa khaliifkii labaad ee muslimiintu ay lahayd kunyadiisa waxa la odhan jiray maxay arbiciin ku taallay abuu xafs xafs inan waxa wey xafs aabihii wey cumar ibn khaaab waxaana u ahaa min ashraafi quraysh nasabka rasuulkii nasabkiisu waxay ku kulmayaan kacb ibnu luhay maka ayuu ku islaamay sanadkii shanaad waxa kale sanadkii lixaadna waa layii fadligiisana waxay naga filan inuu ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam saaxiibkiisii labaad isaga iyo markaa rasuulka iyo abubakarna in markaa meel lagu wada aasay cumar bn khaaab radia allahu canhu qaala samictu rasuula اllahi sala اla alay sl waxaan maqan rasuulki ilaahay oo yaquulu leh inama alacmaalu acmaashu waxay ahaatay uun biniyaati niyooyinka xaasilat biniyaat acmaashu waxay ahaatay uun xaasilatun binniyaat niyooyinka mid kusoo xasilasun bay ahaatay ama alacmaalu inama alacmaalu acmaashu waxay ahaatay uun saxiixatun binniyaati niyooyinka mid ku ansaxaysa niyadunbaa saxna ka dhigaysa faasidna ka dhigaysa wa fii riwaayatin riwaaya kale waxay binniyati wainamaa likulli imri'in maa nawaa qof kastana waxa u sugnaaday uun waxa uu niyooday faman kaanat hijratuhu qofkii hijradiisa ay ahaato ila allahi warasuulihi ilaahay rasuulkiisa yani dartii qofka u hijrooda fahijratuhu ila allahi warasuulihi hijradiisu waxay ahaatay qofkaasi ilahay rasuulkiisa waman kaanat hijratuhu qofkii hijradiisa ay tahay ilaa dunyaa addunye xaggeed yusiibuha uu doonaya inuu xelo aw imra'atin ama haweeney yatazawajuha uu doonaya inuu guursado fahijratuhu qofkaas waxa uu hijrooday waxay ahaatay un ilaa maa haajara ilayh wuxuu hijrooday qofku wuxuu hijrooday unbuu leey fahijratuhu hijradiis waxay ahaatay ilaa maa haajara ilayhi waxa uu u hijrooday unbuu leeyahay uun yacni haddii camalkiisu yahay camal saalix oo wanaagsan waa laga abaalmarinayaa haddii waxaan markaa camal saali saxiix hadduuna ahaynna laga abaalmarinayo marka xadiidkana xadiid aada iyo aada u weyn xadiid arbiciinkana waynu kusoo marnay lakin insha allahu tacaala waxaynu sheegi doonaa dhowr masalo oo xadiidka ku tacalluqa marka habeen dambe aynu ka bilowno caawan intaynu ku dayno sala allahu cala nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin alxamdu lilahi rabbi lcaalamiin wasalaatu wasalaamu cala ashraf alanbiyaai walmursaliin nabiyina muxamed bni cabdillaah wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin waxaynu kusoo jirnay xadiidkii koowaad xadiidu cumar bn khaaab radia allahu tacaala canhu samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi waslama yaquul inama alacmaalu biاnniyaati wa fii riwaayati biاnniyati xadiidkan waxaa soo saaray oo wariyey asxaabu اlkutub almuctamada oo ay ka mid yihiin kutubta loo yaqaano umahaatu sita bukhaari iyo muslim iyo abu dawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i iyo ibnu maaja lixdaa waxaa la isku yidhaahdaa ummahaatu sita intuba way soo saareen imaamu lbukhaari raximah llah kitaabkiisa saxiixa ah wuxuu kaga soo saaray toddoba meelood bialfaadin mutacadida alfaada uu ku wariyeyna way kala duwanaayeen sidaas oo kale imaamu muslim raximah llah fii saxiixihi ayuu isna kusoo saaray bilafd inama alacmaalu binniyati lafdigaas ku wariyey inama alacmaalu binniyati oo riwaayadan dambe imika markaa sheekhu yidhi wa fii riwaayatin binniya riwaayadaas bukhaari muslim way wadaagaan bukhaari muslim riwaayadaa way wadaagaan laakiin lafdiga inama alacmaalu binniyaati lafdiga niyaat muslim muu soo saarin bukhaarun baa la gaara marka lafdiga muslim waxa weeye inama alacmaalu binniyati sunanta asxaabu sunanna iyaguna way soo saareen sidaanu sheegnay abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i iyo ibnu maaja marka lafdiga anniya waa muttafaqun calayhi lafdiga anniyaat inama alcamalu binniyaat kuma jiro muslim bukhaari un baa la gaara lafdigaas kadalika ahlucilmiga qaar ka mid ihiin waxay yidhaahdeen imaamu malik kitaabkiisa muwaaa kumuu soo saarin saas daraaddeed baa cidda imaamu malik u nisbaysay ee tihi xadiidkan malik waa soo saaray kitaabkiisa muwaaan waa kusoo saaray waxay yidhaahdeen waa wahmi wey waxaa ka mid ibn xajar waxaa ka mid a alcayni waxaa ka mid a axmed shaakir waxay sheegeen imaam malik raximah llah inuuna kitaabkiisa muwaaa una kusoo saarin cidda uu u tiirisa ee tidhaahdaa kitaabka muwaaa baa lagu soo saaray oo maalikna xadiidkan waa wariyey way wahmiyeen bay dhahdeen laakiin sida sawaabku waxa weeye imaam maalik laftiisu waa soo saaray biriwaayati moxamed ibn xasan ashaybani riwaayada moxamed ibn xasan oo kitaabka muwai wuxuu leeyahay ruwaad fara badan oo ka warisay sheekha saas daraaddeed riwaayaadka qaar ka mid a ayayna ku sugnayn laakiin riwaayada moxamed ibn xasan waa ku sugan tahay marka xadiidkan waa xadiid aada iyo aada u weyn mawqiciisana ahlucilmigu waa ka warrameen saa daraaddeed baa waxa ay odhan jireen culimmadu waxa weeyaan islaamka iyo diinku waxau ku wareegayaa saddex xadiid saddexda xadiid mid ka mid a iyo markaa tan laga dhigi jiray sida markaa kitaabka arbiciinka aynu kusoo aragnay inama alacmaalu binniyaat alacmaal acmaasha waxaa looga jeeda acmaalu jawaarixi kulluha acmaasha jawaarixda oo dhan ayaa loogala jeedaa alacmaal marka waxaa soo gudagelaya acmaashii aqwaashiiba soo gudagelaya fainahaa camalu lisaan qowlku waa camalu lisaan carabka camalkiisii weeyaan marka acmaashii jawaarixda oo dhan ayaa soo gudagelaya waxaa halka ku baxay acmaal lquluub acmaasha quluubta iyaduma soo gudagelayso sidaa daraaddeed ba ahlucilmiga qaar ka mid waxay yidhaahdeen acmaasha quluubtu uma baahna niyo niyad uma baahna laakiin acmaasha jawaarixda ayaa markaa waxay u baahan tahay niyadii inama alacmaalu binniyaat niyadana halkan waxaa loogala jeedaa alqasd wliraada qasdigii iraadadii baa loogala jeedaa kalaamka ahlucilmigana waxa uu ku yimaadaa laba arrimood marka niyadda la jeedo laba arrimood ba uu ku yimaadaa tamyiizu lcibaadaati bacdiha can bacdi waxaa cibaadooyinkii oo barhkada barhka marka waxa weeyaan yani niyaddii baa lagu kala soocayaa cibaadaadkii berhkeeda barhka kale ayaa lagaga soocayaa tamyiizu lcibaadaati bacdiha can bacd oo niyadda ayaa kala soocaysa cibaadooyinkii salaaddii waajibka ahayd iyo salaaddii sunnaha ahayd waxaa lagu kala saarayaa niyaddii sidaasoo kale soonkii waajibka ahaa iyo soonkii sunnaha waxaa lagu kala saarayaa niyaddii salaaddii duhur iyo salaaddii casarna waxaa lagu kala saarayaa niyaddii marka niyaddu ayadaa kala soocaysa cibaadooyinkii barhkeedoo barhka kale ayaa ay ka soocaysaa marka kaasu waa mid ama sida oo kale tamyiiz lcib tamyiizu alcibaadaati can alcaadaat tamyiizu alcibaadaat min alcaadaat cibaadooyinkii iyo waxa weeyaan caadooyinkii ayay kala soocaysaa cibaadadii iyo iyo caadadii shaygii caadada ahaa iyo shaygii cibaadada ahaa meedhashadii oo kale meedhashadii waajibkeedii ku saarnayd iyo meedhasho caadadii qofku iska meedhanayo ayay niyadiiba kala soocaysa oo qofku markuu weedhasho waajib oo saaran uu la imanayo waa cibaado weyn ama weysadin xubnaha uu meedhayo wejigii iyo gacmihii uu meedhaya waa waa cibaado weyn cibaadadaasi waxay ka soocaysaa caadadii ahay qofku inuu iska meedhow ama xubnaha qaar ka mida uu meedho isagoo markaa qawowsanaya ama nadiifsanaya oo kale nooca iminkaynu sheegnay ee ah waxa weeyaan labada shadro u kala baxaya tamyiizu lcibaadaati bacdiha can bacdin ama tamyiizu lcibaadaati can alcaadaat waa kalaamka fuqahada yani fuqahada ayaa ka hadasha oo fiqiga ayaa lagaga hadla nooca labaade kalaamka ahlucilmiga uu ku yimaado niyaddu waxa weeye waxa weeye tamyiiz lmaqsuudi bilcamal camalkan yaa loola jeedaa horta camalka qofku uu qabanayo yuu ula jeedaa wuxuu ula jeedaa hal huwa lilahi waxdah laa shariika lahu am gayrahu am illaah wagayrahu yani ma ilaahay dartii buu ula jeedo keliya mise ilaahay cid baa uu kula ladhaya yacni camalkan cidda ugula jeedo niyadduna waa ahlucilmigu waa yani waa ku keenaan niyadda noocan ta noocan oo kale ah niyadda noocaas ah ee ah camalka yaa loogala jeedaa waata markaas salafka ay ka hadleen waxaana la yidhaahdaa ikhlaas al-ikhlaas waa camalkii oo ilaahay loo badhax tiro camalkii oo ilaahay loo badhax tiro oo kelidii la siiyo axaadiis fara badanna waa ku timid hadalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam qur-aankana waa ku timid oo waxaa ka mid a minkum man yuriidu dunya waminkum man yuriidu alaakhira iraadadaas waxaa loogala jeedaa niyaddii baa loogala jeedaa ikhlaaski marka yani labadaa shardi ama labadaa qaybood ayay niyaddii ku timaadaan midna waa ikhlaaskii oo camalkan yaa loogala jeedaa cidda uu qabanayo camalkan oo ilaahay dartii ah subxaana wa tacaala iyo iyadoo ah cibaadooyinkii iyo caadooyinkii inay kala soocdo ama cibaadaadkii barhkeeda barhka kale lagaga sooco kulle masaa'il kale oo fara badanna halkaa waa soo gudageliyaan masalan cibaadado kale haddaynu soo qaadano cibaadooyinka qaar ka mid a waxa weeyaan waa la isdhexgelin karaa bay dhahdeen oo tadaakhul baa ka dhici kara sida meedhashadii waajibka ahayd laba meedhasho waajiba qofkii ku kulma oo kale laba meedhasho oo waajib oo ku kulma masalan haddaynu idhahno jimcaha oo loo meedha waa waajib iyo qusligii janaabada oo waajib ah labadaa meedhasho haddii qofka ay ku kulmaan mid keliya waa ku kaaftoomi karaa yacni hal meedhi oo keliya ayuu ku kaaftoomi doonaa niyaddiina waa niyoonaya labadiiba isagoo marka waxa weeyaan hadduu niyoodo waa ka asaxaysaa si kale haddaa loo dhigo meedhashada waajibka ayo weysadii waa soo gudagelaysaa oo qofka haddii uu uu maydho ama meedhasho waajiba ha noqoto mid sunnaabe hadduu qofku uu maydho weysadii uu niyoodo dabeetana way soo gudagelaysaa baa bishar inuu la yimaado luqluqashadii iyo istinshaaqii masaa'il kalena kulle halkaa waa culimmadu waa ku tilmaameen inama alacmaalu acmaashu waxay ahaatay uun saxiixatun binniyaati niyooyinka mid ku asaxaysa niyada hadday wanaagsan tahay camalku waa wanaagsanaanaya niyadda hadday xumaatana camalku waa xumaanaya sidaa daraaddeed baa waxay odhan jireen culimmadu alqalbu maliku lbadan qalbigu waa jidhka boqorkiisa weeye jidhka boqorkiisa weeyaan qalbigu haddii uu boqorku markaa wanaagsanaado qalbigu waa jidhka boqorkiisa weeye walacdaa'u junuuduhu xubnuhuna waa ciidamadiisii weeyaan xubnihii faidaa taaba almalik taaba junuuduhu hadduu boqorku wanaagsanaado ciidamadiisuna waa ay wanaagsanaanayaan boqorka hadduu xumaado ciidamadiisuna way xumaanayaan marka waa qalbigii wey qalbigu hadduu wanaagsanaado xubnihiina way wanaagsanaanayaan oo xubnihii wuxuu ka qabanaya un camal fiican haddii qalbigii markaas waxa weeyaan uu xumaadana xubnihii iyaguna oo ay xumaanayaan oo dee camal xun bay markaa qabanayaan wey marka inama alacmaalu acmaashu waxay ku asaxaysaa uun oo saxiix ay ku tahay uun biniyaati niyooyinka ama yani yani camalkii saalix ahaa iyo kii faasidka ahaa waxay kula socotaa un niyadii camalkii saalix ahaa qofka hadduu la yimaado oo u niyoodo waxa weeyaan waa laga abaalmarinaya haddii camal faasid uu la yimaadana qofkaasi yani in laga abaalmarin maayo sidaas markaa ay noqonaysaa wainamaa likulli imri'in maa nawaa qof kastana waxa u sugan wuxuu niyooday wainamaa likulli imri'in maa nawaa qof kastaa wixii uu niyooday ayaa uu leeyay halka waxaa laga qaadanayaa in shayga niyadda lagu cayimayo yani tacyiinu niya niyadii waa in la cayimaa niyaddii waa in la cayimaa salaadii duhur niyaddaad ku cayimi doonta casarkii niyaddaad ku cayimi doonta maqribkii cishihii soonkii ramadaan soonkii waxa weyaan kale ee waajibka ahaa soonkii kafaarada ahaa soonkii sunaha ahaa saasa waa la cayimaya tacyiin waa in la cayima saas oo kale tacyiinka salaada oo kale ahlucilmigu waxay yidhahdeen qaar ka mid ihi qofka hadduu u niyoodo fard lwaqt waqtigaa uu joogo salaada faralkee taagan in hal faraloo keliya iyo markaa taagan waqtigaas maqribkeena tukanay salaaddii maqrib markii la eedaamay waktigaas hal salaad oo keliya oo farala baa joogta marka hadduu niyoodo qofku salaada waktigaa taagan ee waajibka inuu tukado maqribunbay ku dhacaysaa salaad kale ku dhici mayso marka way asaxaysaa laakiin waxaa laga doonayaa inuu cayimo tacyiin baa la doonaya wainamaa likulli imri'in maa nawaa waxa weeye waa inuu waxa uu niyoonaya uu cayimaa salaadihii shanta ahaa mid walba inuu gaarkeeda u cayimo duhurkii casarkii maqribkii cishihii subaxii soonkii ramadaan ee waajibka ahaa iyo soonkii kafaarada aha ee waajibka ahaa waa inu kala cayimaa tacyiinu niya baa loo baahan yahay salaada oo kale taa aynu tilmaanay fardulwaqtiga qofka hadduu niyoodo wax dhibaataa ma laha yani hadduu waktigaa uu joogo uu niyoodo salaada faralkee taagan salaad yani waa ka asaxaysaa wainamaa likulli imri'in maa nawaa waxaa kale halkaa laga qaadanayaa siday culimmadu ay sheegeen inaan niyadii aan la kala yani qofna niyadiisii inaan naaib laga noqon karayn qofna niyadiisii qof kale inuuna naaib ka noqon karaynin ee qofkaas la rabo marka inuu isagu niyoodo cid kalena aynay niyadaasi aynay qaadi karin yani niyadda waxa weeyaan wuxuu niyooday qofna odhan maayo waxaan niyoonayo adigu iga naaib ahaw oo adigu iga niyo wainamaa likulli imri'in maa nawaa qof kasta waxa uu leeyahy waxa uu niyoodo haddaba xusuulu niya daabidkeedu waa maxay waxay dhahdeen culimadu daabidkeedu waxa weeyaan mataa qasada bilcamali imtihaala amri sharci qofku markuu u qasdiyo camalka uu qabanayo markuu u qasdiyo inuu shaarica oo ilaaha iyo rasuulkiisa ah amarkooda inuu uhogaansamo hadduu shayu ka tegayana inuu markaasi uga tago diiditaanka ay diideen ilaaha iyo rasuulkiisu darteed waa inu uga tagaa yani shay ka tega